maamulka degmada cabuudwaq iyo guddiga nabadgelyada degmada ayaa bilaabay qaadista lacag canshuura taasi oo loogu talagalay in lagu bixiyo horumarinta degmada iyo sugidda amniga kadib markii in muddo a dadaal loogu jiray sidii dadka degmadaasi ay xasilooni u heli lahaayeen kulan looga hadlaya sidii bulshada ay u bixin lahaayeen dhaqaalaha laga doonayo ayaa lagu qabtay cabuudwaq waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug guddoomiyaha degmada cabuudwaq mahad cumar cilmi ayaa bulshada ka dalbaday bixinta dhaqaalaha looga qayb qaadanayo sugidda amniga waxaanu tuheli karraa innaga oo saddeed iyo kamid isla qaadana aragtida ku aadan iskutashi aragtida iskutashi ku aadan oo la bax dhaqaalahaaga ku hel amni nabadgelyo horumar waxaan codsanayaa dhammaan degmada dadka ku nool inay arrintaa gacan ka geystaan kana qayb qaataan aada iyo aad baad umahadsantihiin xubno ka tirsan guddiga nabadgelyada ayaa waxa ay sheegeen in bixinta dhaqaalaha ay ku timid dadaal loo galay xasilinta degmadaasi waxaan u gurmanay kuna wada howlgallay qaabkii aanu ku gaarsiin lahayn magaalada caawudaaq inay isku tashato amnigeeda ka tashato horumarkeeda ka tashato wax allaaliya wixii dan guud caawudaaq u ah ay shacabkada isku tashadaan magaalada caawudaaq waxyaaba fara badanoo magaalooyin kale oga horumareen baa jira laakiin wax naga daahay ma jiraan waxaanu rabnaa inaanu ka beegsanno meesha hadda joogno wax fiican baanu qabanay qof walboo muwaadin ah in nabadda iyo xasilooniya uu ku bixiyo taakula waxay u baahan tahay xoolo xoolihii adinkaa hayo waxay u baahan tahay la xisaabtan la xisaabtankuna waxaa nala xisaabtami doona oo taakula la xisaabtami doona guddiga ganacsatada ah ee matelayo ganacsatada iyo golaha guurtida degmada caabudwaq oo isku dhafan oo wada shaqayn doono sheekh liibaan iyo farduuso oo ka mid a ganacsatada cabuudwaq waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin bixinta dhaqaalaha looga shaqaynayo horumarinta iyo amniga degmada cabuudwaq caabudwaq waxaa lagu dhisay isbitaallada iyo iskuullada waxaa lagu dhisay dhiisha caanaha waxaa lagu dhisay neefka ariga waxa laga qaadayo yaan lala dhuuma waxaa kaloon caddaynaynaa waxaa la sameeyey akoonno ay ku dhacaan dhaqaalahaasu waxaa la sameeyey lambaro ayaga maana wax kale aan lacag lagu tuurayn dhaqaalo bixin oo aanaan ciidanka aanaan garab istaagin amniguma suuragelayo waxaanu soo dhoweynay oo reecadaaq lagu yaqaanaa inaanu bixinayno dhaqaalaha cansuurta degmadani ee xaquuqda loogu leeyahay xildhibaan deeqa cabdi cilmi iyo wasiir ku-xigeenka dekedaha cabdiraxmaan axmed cigaal ayaa waxa ay sheegeen in bulshada cabuudwaq ay diyaar u tahay bixinta dhaqaalaha laga doonayo waxaan halkan ka shaacinayaa dadweynaha intaa wejiga ka muuqday kuwa ga dambeeya u sheegayaa haweenka caabudwaq ku nool ama ganacsato ha aata ama guri ha joogte inay taageerahayaan barnaamijka taakulo inay taageerahayaan una taagayin inay ka qayb qaataan
dadka biniaadanka ah hadday isku tashadaan wax walba way samaysan karaan ujeedka iskutashigaa loo bilaabayna wuxuu ahaa in dadkan ree cabudaaq oo dhibaatooyin badan muddo soo ku soo dhex jiray in maantayto ay gaaraan heer ay ayaga isku tashadaan waa markii ugu horreysay oo degmada cabuudwaq ee gobolka galgaduud laga bilaabo dhaqaala aruurin waxaana taa ay ku timid dadaal ay dhexda u xirteen guddiga xasilinta cabuudwaq oo la aas-aasay safarkii madaxweyne farmaajo uu ku tagay cabuudwaq horraantii sanadkan kadib cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo